In ka badan lix gabdhood oo shaqo la'aan ah ayaa fursado shaqo ka helay maqaayadda Rays Coffee oo ay magaalada Beledweyne ka hirgeliyeen haween wax bartay oo ku nool magaalada. Gabdhaha fursadaha shaqo loo abuuray ayaa maqaayadda ka qabta shaqooyin kala duwan kuwaas oo ay inta badan qaban jireen ragga. Qaali Maxamed oo ka mid ah gabdhaha hirgeliyay maqaayaddan ayaa raadiyo Beerula uga warbixisay shaqo abuurka ay u sameeyeen gabdhaha.
waxaa nagu dhaliyay barnaamijka maqaayadan rays inaan furno Een, marka aragna baahi magaalada ka jirto maqaaxiyaha magaalada loo tago aada u yar Ah, waxaan isdhahnay ama like meel kaloo lagu bedesho maadaama hal meel ama laba meel dadka ku caajisayaan ama meel cusub oo ka duwan waxyaabo uniga magaalada hore u oolin ah keentaan Een, aadna ka duwanaataan maqaayadihii hore u jiray magaalada si dadka uga caajisin hal ama laba maalin kasta la tagaayo taas eed ra'yiga ugu weynaay aan- oo nagu sababay inaan furno maqaayadan
Maxaad u doorateen maqaayaddan badankeed inay ka shaqeeyaan haween?
Een, waxyaabaha u dooran waxaa ka mid ah maadaama dumarkii ee, like jaamacada gabdho badan oo jaamacadda dhameeye magaalada joogaan xirfado leh qaarkood qaarkood u baahan waqti yar in la geliyo training la siiyo wax qabsan karaan waxaan ku dhiiranay inaan gabdhaha caawino oo shaqo siino oo xataa qaarkood aan training anaga aan siinay si ay xirfad ugu noqoto aan xirfado soo barnay ay ugu shaqeeyaan maqaayadan si ay naftooda wax u taraan iyagana wax u iskugu taraan
Imise haween ah ayaad shaqo abuur u sameyseen?
Een, waqti xaadirkan gabdhaha ka shaqeeya maqaayadda waxaa waaye lix Een, lixdaas oo kala joogaan qeybo kala duwan baarista oo kale gabdhaha noo jooga laba baariste kaasheerka maxay ahayto een, qeybka customer careka iyo waiter Muddo intee le'eg ayay hadda shaqeynaysaa maqaayaddan?
Een, waxay shaqeynaysaa bisha afraad oo dhan saddex bilood oo dhamaatay Qaar ka mid ah gabdhaha shaqo abuurka loo sameeyay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay qabtaan.
maqaayad rays cafe waxaa u fadhiyaa qaybta kaashiirka
Ilaa muddo intee le'eg ayaad baranaysay kaashiirnimada?
Een, waxaan bartay maadada accounting muddo afar sano ah
Hamigaaga ma ka mid ahayd ama riyooyinkaaga inaad maanta een, kaashiirnimadan aad ku shaqayso?
haa een, hamigayga riyadeedii ahayd waana ku faraxsanaya inaan maanta q- qayb ka mid a hamigayga aan rumeeyo alxamdulilah Een, waa jeclaan lahaa inay xirfadan ay bartaan iyo xirfado kaloo kala duwan marka beledweyne ahaan loo fiiriyo gabdhaha een, maqaayadaha ka shaqeeya iyo waxaas aada ugu yaryihiin anagaa bilaawana umaleynaa rees kafee ahaan marka waxaa leeyahay een, waa ku bogaadinayaa gabdhaha inay bartaan xirfadooyin een, sida een, ma u badno ay sheeg- waytarada inaad noqdaan kaashiyeerka inay baaristayaal noqdaan xirfado badan oo ku dhiirigelinaa gabdhaha Een, waxaa ka ahay customer care ama waiter saa u taqaaniid Inay gabar waiter noqoto ay maqaayad ka shaqayso sidee waaye?
wallaahi ani ahaantayda wax culus ma ahan Een, shaqadana sideeda banaan markaa banaan ka joogtid ee culusta laakiin markii aa gudaha u geshid waa wax aada u fudud Een, qanacsanaantana ugu muhiimsan qofka hadduu qanacsan yahay wax walbo agtiis way ka fududaanaysaa laakiin haddii uu asaga uu isdho waxaas ma yeeli kartid ma qaban kartid weligeed way ku adkaanaysaa mar walba oo shaqada aa macnaha niid u heysid waa mar walba aa shaqada ay ku fududahay ama aa jeclaanaysid inaa qabatid Shaqo abuurkan ay sameeyeen gabdhaha ayaa door ka qaadanaysaa inay gabdhaha waxbartay ay ku dhiiradaan inay ganacsiyo samaystaan.